isku duwaha wasaaradda gargaarka imaaraydda masiibooyinka hirshabeelle cabdisalaan faarax maxamed oo la hadlay raadiyo beerullah ayaa sheegay in magaalada beledweyne ay wajahayso xaalad adag cabdisalaan faarax maxamed isku duwaha wasaaradda gargaarka imaaraydda masiibooyinka hirshabeelle ayaa bulshada magaalada beledweyne ku booriyey inay ka baxaan magaalada intii ay khatar wajihi lahaayeen maxamed waa mahadsan tahay adiga iyo idaacadda beerula haddii aan warbixin yaroo kooban idinka siiyo xaaladda guud ee jawiga hadday ahayd xaaladdii elnina muddooyinkan u dambeeyeyba laga digay iyo roobabka iyo fatahaadda biyaha magaalada beledweyne runtii waxay wajahaysaa xaalad hadda emergency ah runtii wixii alleerti ahaa ama digniin ahaana way soo dhammaadeen iminka dadka waxaan ku boorinaynaa inay qaxaan ay magaalada ka baxaan waxaan taas u leenahay maxamedow runtii waxaan aada ugu xirannahay muxuu ahaa xaaladaha iyo biyaha laga soo sheegayo dhanka etoobiya iyo sidoo kale roobabka da-ya marka dadkii isku dhaji jiray magaalada ee dhihi jira annaga biyo nooma soo galaan runtii waxaan uga digaynaa inay biyahan kuwii hore ee magaalada wajihi jirtay ay ka khatar badan yihiin runtiina ay ka fogaadaan xaaladan aynay dhayalsan runtii waxaan ognahay magaalada hal marin inuu jiro oo aada u muhiimsan marinkaana waa buundadan muxuu ahaa buundada nuurxawaad sidoo kale fatahaado joogtaa muxuu ahaa oo isku xixiga ay soo martay runtii buundadaasna khatar weyn ayaa ka jirto dadka waxaan ugu digaynaa in biyo ka halis badan biyihii hore la sheegayo ayna ka baxaan magaalada intii ay khatar wajihi lahaayeen si kastaba ha ahaatee hadalka isku duwaha wasaaradda gargaarka imaaraynta masiibooyinka hirshabeelle ayaa ku soo aadaya xilli gobollada dalka ay ka da-een roobab xoog leh oo geystay khasaaro isugu jira naf iyo maal